labaatii kowda febraayo sannad kasta waliba landabaaldegaya afka aayow taas oo qof kasta maalintaasi yeeta maalin usukuwiina oo sukumuujawa afka aayowa maalintan oo la kuwiinayow afka aayow ee maayga iyo waliba la kuxusaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya cabdinuur cumar waliba usukusugaya magaalada muqdisho ee caasimad dalka weliba usukumidaya dadka handhabar adeegay sidii la hormarya lahaya hadda waliba waa maalin dhikow afka maayga waliba usa sheegay in afkan maayga usahamari marxaalado shalgadiisan haddana usa teegaya marxaladii saddexaada maalin cabdinuur umar iyo hadda sheegay in la qoro kora waana la aqriyi kora afka maayga walibaana usa sheegay in hadda iyo jirana maalimiin diirayan amaba la helo kora kun maalin taas oo muujiyi karta ine la deeri guulwiinga afku maayka dhowr marxaladoodaha maritankale sagaalun iyo sideediyaha bilaabatay dadkaa ka qayb qaaday may kamid ahaayeen professor fawzi cabdinuur iyo professoro badan ka qayb qaadeen fawzi cabdinuur hadda baydhabo sinro korea markastana ha teeganya oo afka maayka inay hormaryo han teeganya qaran la siiyo soon halganshaki la guulaysa alkawaala marka marxalada lamaadna ay tahay xilligii cabdullaahi yuusuf oo sagaalun shantii anaba xilligaas baydhabo iskoolku model school oo baydhabo dhinuu oo ku tagshakiiga iskoolkas lakaba bilaabay lawadwadii waliirka baadidana hakdi runtii marxaladii saddexaad haduu oo unankani lama kun itumi i todobadii iyo hadda bilaawni unoo kutaab dhoor eh kamid ah maalin hablo kuusoo kamid ahi may abaabulnay markuu unka talagalnay gruub yar maadaama una hadda dhaqaalawiin afka mayn baahanya madi la hirgeliyow oo iskoolaadii waa laka hirgeliyow dawlen baahanya iyoona dhaqaale xoog lehen baahanya maadaama ilaahay nin fududahay oo aaladun yar oo whatsappka ninkoyti maanka talagalnay madun aaladuna kule aalad lay mara goho doonta inti haddii yara una haysan inay ka faa'iidaysan yaan ka talagalnay gruub yara soo bani oo laaraw ku taabtay afka ayow gruubkaas may la aawulay sagaalkii biliisiyadeed lama kun tumun i todobadii iyo la aasaasay hadada jirsadii maasha allah madii bila runtii lama maalin balan laaraw maalin maamud maalin sona may kamid ahay maalimiinta sagaalun marka marooyo tirada afka qoraasa madii una tira koobni ilaa kun i shan boqol qof oo reeban e afshasa toos en qoraayaan warbixina ka dhiibi koraan idaacado warka diyaariyo koraan walkasi soobi koraan maasha allah inta badan kulamadan oo kale waliba lanku hadlaya sidii laka hormari lahaye afka maayga waana lanka dara lahaye manhajka walbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya maadaama dastuurka kumeelgaarka usa qoraba in af soomaaliga us aya maay i maxaa saas oo kalena rahayana afaf kale oo yaryara mukhtaar sheekh aadan dalmar waliba maalin weriye i abwaan oo walbada markaasay ku warqaba xaaladda qoristii weliba ka hadlowga afka maayga meelo usa marahaya walibana usa ku warbiyaya sida anka fudud ee laka hormari kora afka maayga
marka lamaad su-aalo aad i weydidii oo eh se laka hormari koro afka maayga runtaa afmaayga waliba ku mid ayaa luqadda afka soomaaliga lahjadoodayaa ku mid ay walow dadka oo hataa aan dhuunfeedan dhinigaas iyo ereybixinta ama ku ereybiyowka afafka adduunyada iyo layin afmaayga may ka tilmaami karo walaalleeraw dialect ama lahjad waliba laka tilmaami karo inay usa ay luqad wamaca daalika ama hal eroy luqad ama hal eroy lahjad laakiin afka maayga sida abwaanada bardiyoosh iyo sheegeen waliba waa af dihan labeentis qabow aan baahan bulsho inhindhafeedan cilmiilayaal isgarabsadaw oo fahamsan afyo iyo silan aabaqayi karo oo akademiyaadta ay aan baahanyo wali kaloo afka maayga id lanku hormariyi koree markii la hela awood dhaqaale oo maamul taabageliya walow dowladda uu soo gaamiyo cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen dhoortooka usu khudbeeya madaxweynaha usa sheegi in usa hormari doona afka maayga sidii usan eri hoob usan dhaqaale ingeliya afmaayga oo qoro ku waajibiya dugsiyada hoose ee primariga ilaa iyo intermediateka in laka qoro afmaayga casharadan lanka sharaxa weli doorku qaadadaas inimeelaas ku aflaxan macalimiin mustaqbalka awood in leh iniyo qoraan culunta shalgadiisan ee walaka baradaw okabeys garaysan afmaay sida haddaba wasaaradda waxbarashada federaalka soomaaliya iyo hansaartii manhaj afka soomaaliga maxaaga ka qoran in la helo doono afmaay ka qoran manhajka soomaaliga dugsiga hoose ilaa dhexe ah koonfur galbeedna wasaaradda waxbarashada iyo tallaabadaas qaada maamulkuna culeys ka saara dhaqaalena la geliya meelo waliba ku rataba ma koree in la helo afmaay qoran la akhriyay